faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu door koreen warka habeenimo ee raadiyaha cadaado magaalada muqdisho oo noqotay magaalooyinka ugu badan ee soomaaliya ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha siyaasi salaad cali jool oo shaaciyey halka laga soo abaabulay mooshinka laga keena madaxweynaha soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland cabdixakiin camey oo ka laabtay dacwaduu ka gudbiyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas dowladda soomaaliya oo shati siisay kalluumaysatada ajaanibta magaalada boosaaso oo la sheegay in lagu dila dad shacaba duqa magaalada muqdisho oo xarunta dowladda hoose ku qaabilay safiirka cusub ee dowladda soomaaliya lagu soo magacaabay dalka turkiga xildhibaano mooshiin gudbiyey oo war saxaafadeeda soo saaray ciidamo dhammaysta howlgalkii ay soomaaliya u joogaan oo amaalmarin la siiyey xasan sheekh maxamuud oo la kulmay siyaasiyiin horey madax u soo noqotay xildhibaano sheegay inay guriga guddoomiyaha laga jaray cunnada iyo biyaha aqalka sare oo ku soo biiray xalinta khilaafaadka golaha shacabka kulan xasaasi oo u socda guddoomiyaha golaha shacabka iyo kan aqalka sare taliyaha ciidamada xoogga dalka oo booqday xerada komaadoodka soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose faahfaahimo dheeraada oo ka soo baxaya qarax ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan warar kala duwan oo ka soo baxaya dad banaanbax ka dhigaya magaalada garowe xoghayaha guud ee golaha shacabka oo sheegay in la burburiyey mooshinka laga keena madaxweynaha soomaaliya qodobada caalamka aad ku maqli doonteen warka habeennimona waxaa ugu dooroon sacuudiga oo lagu eedeeyay shurqoolkii lagu dilay yaasir carafaad dhegaystayaal intaasi waxaa ahaayeen qodobo ka mid a qodobadaad ku dhagaysan doontiin warka habeennimo ee raadiyaha cadaado goor dhow u diyaar garooba warkaas oo intaasi ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaadaha arbacana ay soo galayso taariikhdana ay ku beegan tahay toban iyo kowda bisha labiyo tobnaad sanadka laba kun toban iyo sideeda warkaas oo fisan caawa waxaa la diyaara anigoo mahad nuure axmed xasan axmed maxamed ayaa soo saaray cumar sucayfi wuu farsamaynaya markaana ku soo dhowaada warkii oo fidsan aanu ku bilownay xildhibaanadii mooshinka ka gudbiyey madaxweynaha soomaaliya ayaa war-saxaafadeeda soo saaray qaar ka mid ah xildhibaanadii mooshinka keenay ee madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in uu weli jiro mooshinka laga keenay madaxweynaha xilli uu xoghayaha golaha shacabka uu sheegay inuu burburay mooshinkaasi xildhibaanadaas oo shir jaraa'ida ku qabtay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in mooshinkaasi uusan burburin islamarkaana uu weli yahay sidii loogu talagalay waxa ay kaga dalbadeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu golaha shacabka hor yimaado islamarkaana uu iska difaaco dacwadda ay ka soo gudbiyeen waxay xildhibaanadu sheegeen in laga soo bilaabo sagaalkii bishan ay madaxweynaha mooshinka laga gudbiyey uusan wax tilaabo ah ama shaqo ah qaadin karin ilaa laga xaliyo ama laga soo afjaro mooshinka qodobada kale ay ka soo saareen shirkooda jaraa'idda xildhibaanada ayaa waxaa ka mid ahaa in qoraalkii ka soo baxay xoghayaha golaha shacabka uu ahaa mid aan waxba ka jirin islamarkaana xoghayaha lagu qasbay siday hadalka u dhigeen weli waxaad dhegaysanaysiin warka habeennimo ee raadiyaha cadaado xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa la kulmay siyaasiyiin horey madax u soo noqday madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay qaar ka mid a siyaasiyiin kala duwan kuwaas oo lagu wado inay dhowaan bilaabaan xalinta dhibaatada maantay ka taagan soomaaliya ay ku aadan khilaafka xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay inuu gurigiisa uu ku qaabilay siyaasiyiin oo qaarkood ay xildhibaano yihiin kuwo horena madax ay usoo noqdeen iyo kuwa hadda ku jira dowladda dhexe ee soomaaliya waxa uu sheegay inuu bogaadiyey dadaalka ay wadaan islamarkaana uu rajeynayo inay soo afjaraan khilaafka iyo dhibka maantay ka taagan soomaaliya xubnaha uu la kulmay uu ugu yeeray xasan sheekh maxamuud siyaasiyiinta muqdisho waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur cadde senatar muuse siciid iyo gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka ismaaciil macalin muuse waxaan maanta igu soo booqday gurigayga siyaasiyiin waaweyn ee reer muqdisho ah waxaan ka wada sheekaysanay danta guud ee dalka iyo dadka waan iga mahad celiyey dadaalka ay ugu jiraan xaluhelista mashaakil maanta ka taagan qaarkood dalka ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud weli waxaad dhegaysanaysiin warka habeennimo ee raadiyaha cadaado siyaasi salaad cali jeele ayaa shaaciyey halka laga soo abaabulay mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya maalin ka hor ayay ahayd markii xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay mooshin ka gudbiyeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inta badan shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta qaarkood waxa ay aaminsanayeen in mooshinkaasi laga soo abaabulay dalal shisheeye ha yeeshee taasi waxaa ka duwan siyaasi salaad cali jeelle siyaasiga oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in mooshinka madaxweynaha xildhibaanada ka keenay inuu yahay mid lagu curyaaminayo hay-adaha amniga waxa uuna sheegay in mooshinka madaxweyne farmaajo laga keenay ay soo abaabuleen waxa ugu yeeray argagixiso oo uu kala jeedo dadka kasoo horjeeda horumarka soomaaliya ka war helay dhowaan in xubno ka tirsan baarlamaanka keeneen yidhaahdeen mooshin ayaan ka fidinaynaa madaxweynaha waxaan mar walba sidaan hore u soo dhoweyn jirnaba baarlamaanku iyo xildhibaanadu in ay gutaan waajibkooda dastuuriga ah sida waafaqsan dastuurka waa arrin soo dhoweyn mudan mar walba tixgelinteedana leh aniguna aan aad iyo aad u weynaynaayo waajibkaas dastuuriga ah waxaa loo dejiyey in dadka soomaaliyeed iyo masaalixdooda iyo wanaaggooda iyo dowladdisidooda iyo duruufaha gaarka ay ku jiraan siday uga bixi lahaayeen laakiin marna looma dhisin in uu carqalad noqdo ama caqabad noloshinkan laga gudbiya madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu khilaaf ka dhex abuuray gudoomiyaha golaha shacabka iyo xildhibaanada qaarkood oo kasoo horjeesta mooshinkaasi weli waxaad dhegaysanaysiin warka habeenimo ee raadiyaha cadaado madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland cabdixakiin xaaji cumar camey ayaa ka laabtay dacwadu ka gudbiya madaxweynaha maamulka puntland xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya maanta oo talada ah ayaa qorshuhu ahaa in maxkamadda sare ee maamulka puntland ay qaado dacwad u dhexaysa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo ku-xigeenkiisa camay hayaashe camay uu sheegay inuu ka laabtay dacwadaasi warqad uu soo saaray madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland cabdixakiin cabdulla xaaji cumar camey ayaa waxa uu ku sheegay inuu ka laabtay dacwadaas islamarkaana uu u tanaasulay duruufo jira owgeed madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi cabdixakiin cabdulla xaaji cumar camey ayaa isku khilaafay magacaabista guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka uu madaxweynaha gaas magacaabay sidoo kalena camey uu magacaabay guddi kale mahadsanid xasan axmed xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in guriga gudoomiyaha laga jaray cuntada iyo biyaha xaalad siyaasadeed ee soomaaliya ayaa marayda meel adag kadib markii xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay sheegeen inay mooshin ka geeyeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa raadiyo codada u sheegay in guriga gudoomiyaha golaha shacabka laga jaray biyaha iyo cuntadii islamarkaana ay xildhibaanadu ka taagan tahay xaalad adag xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ka tegay guriga gudoomiyaha ayaa raadiyo cadaado u sheegay in guriga gudoomiyaha laga jaray cuntadii iyo biyaha waxa uu sheegay in ay qaadi doonaan tillaabooyin looga jawaabayo go'doobinta lagu sameeyey gudoomiye mursal iyo ciidamadii ilaalinayay raayo lagama hayn inaan galno laakiin waan galnay dee sharciyadaana siinaysa cid loo diidi karta ma laha guri qof leeyahay maaha annaga xildhibaanaa nahay xarunteenniyaan u soconaa gudoomiyaha gurigiisii baan u soconaa isagaa u casuubnaynaan u soconnay dad marka aan uga rabno isaga aan haynan oggolaansho uga rabna inaan u tagnay ma jirto marka dareerkeedu aan mari karnay baan marnay waana u gudubna waana dad aantoori cuntada iyo biyaha ayaa laga xadibay cuntada iyo biyo xildhibaano maaha maxaa u qancinaysa dadka u arki kara eedeyn siyaasadeed inay tahay wallaahi de waxaan isleeyahay cod cod walbaa waxay fahmi kartaa oo askarta albaabka joogta iyo cid walba ka shaqaynaysa maanta madaxtooyada ay ogyihiin in madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo aan wax sharciyada oo maanta lagu odoomin karo ama khalafka intaa loo loogu geysan karo oo aan ahayn inuu qabtay xildhibaano sagaashan iyo laba xildhibaan ay dignity madaxweynaha ka wadeen oo sharciga ay tahay sharcigii loo doortay inuu fuliyo ay tahay waxaan ahayn nin qof aan samaynin oo gudoomiyihii baarlamaanka ah oo lix bilooda safxadiisu weli ay bayda ay caddahay dibdab isku dayday inay cuntada iyo biyaha ka gooyaan oo ay ku goodoomiyaan gurgan ku jira isaga iyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ilaalinayay ayaan kala weydiinaya dadka soomaaliyeedna kuwaas iyo annagii noo barqaadaya gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa digniin u diray ciidamada booliska ee magaalada beledweyn xasan axmed maxamed ayaa mar kale faahfaahinaya yuusuf axmed hagar dabageed gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa digniin adag waxa u diray qaar ka mid a ciidamada booliska magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan kuwaas oo uu sheegay in xilligan qaar ay dhibaateeyeen shacabka ku nool magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kale waxa uu sheegay in wax badan ay ka og yihiin ciidamo jidgooyin u dhigta gawaarida safarka ah wuxuuna sheegay in askartaasi ay si wanan ula xisaabtami doonaan saraakiisha ciidamada ayuu gudoomiyaha gobolka hiiraan wuxuu ugu baaqay in isbeddel lagu samayn doono ciidamada ku sugan koontarada kuwaasoo uu sheegay in qaarkood dhibaatooyin ay kala kulmaan shacabka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay munaasabad mushahar lagu siinayay ciidamada booliska taas oo lagu qabtay saldhigga degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan in lala xisaabtama ha ogaadaan in shaqadii loo daray loo diray lagu koontaroola ha ogaadaan in waxyaabo badan oon annaga og nahay oo booliska dhexdiisa boolisku waa ooda xun yahay mar inuu waa fiican yahay intiisa badan laakiin waxaan og nahay kuwo badan oo ku dhex jiro waxay ka shaqeeyaanna waa ognahay ayaguna waa is og yihiin waxaan og nahay keelaayada canshuurta lagu qaado kuwa joogo meeshay joogaan dhib ku hayaan ognahay baabuurta canshuurta laga qaado kuwa dhib gaara ku hayaan ognahay kuwa jidgooyooyin dhigta habeenkiiaan ognahay kuwa dadka la macaamilo dadka canshuurta laga qaadaa ninka canshuurta qaadaya iyo dardarsiiya ayagu lacag kala ka qaataan ognahay waxaasoo dhan waa ognahay ina ma ognahay ayaysan u qabin magacyadoo dhaan naqaan meelahay kala joogaanaan naqaan waxaan u sheegi doonaa saraakiisha madaxdu ah aan u sheegi doonaa haddii alle waxaan rabnaa haddii ilaahay oon ka codsanaynaa saraakiisha ciidanka oo madaxda u ah booliska koontaroolada booliska jooga inay isbuuc isbuuc u beddelaan isbuuc walba markii la joogo nimanka jooga laga soo beddelay niman cusub la geeyo si macaamiisha dadka canshuurta laga qaadaa iyo boolisku ay u yaraato waxaan codsanaynaa keellaayada ciidanka jooga inay isbuuc isbuuc u soo beddelaan weli waxaad dhegaysanaysiin warka habeennimada raadiyaha cadaado qarax xooggan ayaa ka dhacay degmada maxaasi ee gobolka hiiraan wararka ka imaanaya degmada maxaasi ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in qarax xooggan oo halkaasi ka dhacay iyadoona la sheegay in qaraxa lala beegsaday saraakiil ka tirsan ciidamada etoobiya dhawaaqa qaraxa ayaa si aada looga maqlayay xaafadaha kala duwan ee degmada maxaas iyo deegaanada hoostaga degmadaasi ilaa lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijiyay inuu khasaaro ka soo gaaray ciidamada etoobiya iyo qaar ka mid a shacabkii goobta ka agdhowaa mas-uuliyadda qaraxa ka dhacay degmada maxaas ayaa waxaa sheegtay al-shabaab waxayna sheegeen inay ku dileen lix askari oo ka tirsan ciidamada etoobiya ee ku sugnaa halkaasi kulan xaasxaasi ah ayaa u socda gudoomiyaha golaha shacabka iyo kanaaqalka sare xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya war gabadhuu naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed musa sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha afka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo kulan degdeg uga socda xarunta villa uganda ee magaalada muqdisho xogaye gudoomiyaha golaha shacabka ayaa haatan waxaa ku sugan gudoomiyaha cabdi xaashi cabdulaahi iyo qaar ka mid a xildhibaanada aqalka sare waxaana ka wada hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee wadanka warbaahinta ayaa kulankaasi bannaanka ka joogtay waxaana la filayaa in goordhow kulanka waxyaabaha ka soo baxa warbaahinta faahfaahin laga sii doono kulankaas waxaa ka horreeyey in xogayaha golaha shacabka cabdikariin buux uu sheegay qoraal uu soo saaray inuu u burburay mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaah farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa ka hadlay mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane qaasim salaad xasan oo la hadlay warbaahinta qaranka isagoo ku sugan magaalada qaaxira ee dalka masar ayaa waxa uu sheegay in wadanka uu ka jiro isbedel ballaaran loona baahan yahay in dalka dib loogu celin burburkii uu soo maray mudane cabdi qaasim salaad xasan ayaa ugu baaqay dhammaan xildhibaanada inay muujiyaan iskuduubni sidoo kalena ay ka shaqeeyaan horumarka wadankooda sidoo kale madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed aysan haatan diyaar u ahayn in dalka mar kale ay dib ugu laabto burburkii iyo dhibaatada uu soo maray weli waxaad la socoteen warka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartis ayaad naga dhegaysanaysiin halka dadayowa caalamkan ay naga dhegaysanayaan aalinta tabinta tooska ee leef streamka magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland ayaa shacab banaanbax ka dhigaya waxaa rasaasu ku furay ciidamada ammaanka ee magaalada garowe ciidamada ammaanka ayaa waxaay rasaaso ku fureen dad shacab ah oo banaanbax ka dhigaya magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal banaanbaxa ayaa waxaa lagu taageeraya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayagoona dadka ay ku qaylinayeen inay ka xun yihiin mooshinka laga keenay madaxweynaha ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhasha rasaasta lagu kala ceeriya dadka banaanbaxa dhigayay oo ay ku fureen ciidamada ammaanka ee magaalada garowe magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa la sheegayaa inay lagu dilay dada shacba wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxa ay sheegayaan in weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo halkaasi ka dhacay dad ku sugan magaalada boosaaso ayaa raadiyaha cadaado u sheegay inay rag ku hubaysan baskoolada ay laba qof midna ay dileen mid kalena ay dhaawaceen kuwaas oo ku sugnaa dhabarka dambe ee xarunta dowladda hoose ee magaalada boosaaso wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in labada qof ay ka tirsanaayeen ciidamada maamulka puntland waxaana goobta dilka ka dhacay ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa puntland kuwaas oo howlgallo halkaasi ka waday shaqaalaha isbitaalka banaadir ayaa mushaar la-aan ka banaanbaxay qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa waxaa isla magaalada muqdisho ka dhigan banaanbax ay kaga cabanayeen mushaar la-aan shaqaalaha oo isugu jira dumar iyo rag ayaa waxa ay wateen boorar waaweyn oo ay ku qoran yihiin masuq maasuq dooni mayno mushaar la-aan kuma shaqayn karno iyo olaah la halmaasha waxayna socda ku marayeen qaar ka mid a wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho waxa ay ku dhawaaqayeen muddo labaatan iyo toddoba saacadood ah ma helin kumana shaqayn karno cisbitaalka banaadir ayaa waxa uu ka mid yahay isbitaalada dowladda dhexe ay maamuli jirtay burburkii ka hor balse markii ay meesha ka baxday dowladdii kacaanka ayaa waxaa la wareegay hay-adaha shisheeye waxaad dhegaysanaysiin warka habeennimo gordhow waxaad dhegaysan doontiin akhbaaraadka caalamka balse
xilliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada radio
markaana akhbaaraadka caalam dowladda sacuudiga ayaa lagu eedeeyey shirqoolkii lagu dilay yaasir carafaad xasan axmed maxamed ayaa soo koobaya la taliyii hore yaasir carafaad ayaa wuxuu sheegay in dhimashidiisii yaasir carafaad aysan ahayn mid dabiici ah oo ay ahayd mid loo qorsheeyey isagoona shirqaalkaasi ku eedeeyey inay ka dambeysay boqortooyada sacuudi carabiya baasim al shariif oo ah la taliyii hore yaasib carafaad ayaa intaas wuxuu raaciyey maruu weli siinayay wargeeska dalshabaab ee ka soo baxa dalka falastiin in madaxnihii hore ee dalka maraykanka george hashar waliyo bush inuu xiriir la soo sameeyey madaxda boqortooyada sacuudiga carabiga kadib markii kulan uu usoo idlaaday ra-iisul-wasaarihii hore ee dalka israa'iil iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda sacuudiga oo ka wada hadlay qaabkii loo qaaritin lahaa master jaasim carafaad abashariif ayaa hooste wuxuu ka xariiqay in wax shaka uusan ka qabay in hogaamiyaasha riyaad oo waqtigaasi ay lahaayeen amarka lagu dilay yaasir carafaad waqti ay isaga isaga dhigayeen inay u lolina yihiin xalinta khilaafka falastiin iyo israa'iil oo weliba loo helo laba dowladood oo kala madax bannaan shakoran ra-isul wasaarihii hore dalka israel wuxuu aqalka cad kulan kula qaatay madaxweynihii hore dalka maraykanka buur oo u sheegay inuusan awood u lahayn in weerar toosa uu ku qaado carafaad maadaama uu dagaal kula jiray ururadii xornimo addoonka ahaa ee falastiin oo u dagaalamayay sida xamaas taas oo badelkeeda dilka carafaad ay u filiyeen boqortooyada sacuudi carabiya la taliyii hore yaasib carafaad ayaa intaas waxa u raaciyey in intaasi kadib buush uu xiriir la soo sameeyey madaxdeeda boqortooyada sacuudi carabiya oo isla meel dhigeen shirqoolka lagu qarajiyey madaxweynihii hore ee ururka xornimo addoonka ah ee falastiin yaasib carafaad abashariif la taliyii hore yaasib carafaad ayaa wuxuureysi uu ku bixiyey uu ku sheegay inuu haatan uu qorshaynayo inuu qoro bog cusub oo uu doonayo inuu ku soo aruuriyo dhammaan shirqoolada lagu dilay yaasib carafaad hogaamiyaasha kale ee shirqoolka lagu dilay waxaa ka mid ahaa sheekh axmed yaasim oo ahaa hogaamiyihii hore ee dhaqdhaqaaqa ururka xamaas wuxuuna labada kun iyo afartii ku dhintay duqeymo ay geysteen diyaaradaha dagaalka mahbuudal mahbuuh oo sidoo kale ka mid ah hogaamiyaasha sare ee ururka xamaas ayaa labada kun iyo tobankii waxaa lagu dhex qaarijiyey hotel uu ka deganaa magaalada dubay ee dalka iskutaagga imaaraadka carabta yaasiim carafaad ayaa wuxuu ahaa hogaamiye si weyn uga soo horjeeda maamulka israa'iil tan iyo sanadkii kun sagaal boqol lixdankii waxaana kuyo tobankii nofembar sanadkii labada kun iyo afartii uu ku dhintay isbitaal ku yaala meel u dhow caasimada dalka faransiiska ee baariis ayadoo da-diisu ay dhan tahay toddobaatan shan sano jira mahadsaned xasan axmed intaas ayaan ku soo afmeerayaa warka habeennimo aad caawa kala socotee raadiyaha cadaado xasan axmed maxamed ayaa soo saaray cumar wuu farsamaynayay anigoo mahad nuure axmed ayaan la socodsiinayey tan iyo is aragti dambe intaan warkan warka xiga aan ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo